الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عقيدة أصحاب الحديث أصحاب الحديث حفظ الله أحياهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه muqadamadii baa noo soo dhammaatay qultu wbilaahi الtawfiiq halkaasuu inoo marayay sheekh halkan raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu ka hadlayaa oo uu leeyahay waxaanu tilmaami doonaa caqiidatu asxaabi اlxadiid intaynan u gudagelin caqiidadooda oo la tilmaamo waxa muhima inaynu ogaano bal marka hore yeeyihiin ahlulxadiidku ahlulxadiidka uu leeyahay caqiidadoodan idiin sheegayaa man hum ahlulxadiid awala yeeyihiin ahlulxadiidi xataa nacrif ahlulxadiid sida tasmiyada ka cad waa dadkii ehelka u ahaa xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam sifo kalena waa lagu iطlaaqaayo waxaa la yidhaahdaa ahlu اlahar ahlu اlxadiidi waalaharna waa la dhahaa ama ahlu اlaharna waa la dhihi karayaa kila tasmiyatayni laa ba's waa isku mid weeyaan labadubana waxayna tusinayaan aathaar can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما xadيiث المروي عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم inay ehel u yihiin inay arintaa ehel u yihiin oy arintaa ka ehel dhigteen لأجلi ذaلiك ayaa waxay noqonayaan dadka ugu ehelsanee ugu dhow ilى النabiyi salى الlaه عليه وaلiه وسلم maxaa yeelay waa tasmiyadooda iyo magacooda xagga ظaahirkaa markaynu ka dhowrno xagga kale ee ah nisbadoodaas siday ugu sifoobeen iyo tilmaantooda siday arrintaa yani mutaabaqada ayadaa u heshay oy u yani arrintaa ayadaa ugu rumowdayna culimada islaamku way ka warrameen jiilan bacda jiil jiilan bacda jiil way ka warrameen imaam khatiib albakhdadi raxmat ullahi tacaala caleyh ayaa wuxuu leeyahay kitaab uu ugu magac daray sharafu ahli اlxadiid sharafta ay leeyihiin oy dheer yihiin dadka intiisa kale ahlulxadiidka sharafu asxaabi alxadiid sharafta ay leeyihiin oo inta kale ay dheer yihiin markaasuu kitaabkiisa wuxuu ku bilowday ahlu asxaabu alxadiid dadka la yihahdo ama ahlulxadiid dadka la yidhaahdo wasfigooda iyo tilmaantoodu waa ayo khatiib albakhdadi raxmat ullahi tacala aleyh axmed ibn cali ibna haabit markaasuu wuxuu odhanayay qad jacala allahu tacaala ahlah ay أهل الحديث أركان الشhريعة وhdم بهم كuلa بdعة شhaنيعة tilmaantoodu ina siinayaa lagu yaqaano iyo yeeyihiin أهل الحadيiث markaasuu wuxuu yihi waxa weeyaan ilaahay inu dad uu ka dhigay subحaanaه وa taعaalى tiirarkii ay ku taagneed شhaريicada iسlاamka ilaahayna uu sababtooda ku burburiyey bidco walba oo foolxumayd fahm أمناء الlahi min khaliqatي waa dadka ilaahay subحaanaه وa taعaalى uu wakiilka ooga dhigtay ilaahay subxaana wa tacaala u dhiibay nebiga calayhi salaatu wasalaam hawshii uu ka tegey waana dadka u dhexeeya nebiga عalaيه الsalaaةu وaسلاam اlwaasiطaةi bayna الnabiyi salى الlahu عalيh وalih وasلم wa ummatه nebigii عalaيه الsalaaةu وaسalaam ummadiisa dadka u dhexeeya weeyaan ee u soo naqlinaya qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam ama amarna الnabiyu salى الlahu عalيh walي wasalam nahana الnabiyu salى الlahu عalيh walي wasalam facala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam aw fucila wالnabiyu salى الlahu عalيh walي wasalam fi xayaatihi wagayri dalik waa dadka marka hamزaة اlwasliga ah ee iyagu xiriirka u ah bayna الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam wa bayna ummatihi salى الlahu عalيه wasalam wاlmujtahiduuna fi xifdi milatih waa kuwa ku dadaalay inay xifdiyaan miladii nebiga calayh الsalaaةu wasalaam iyo diintiisii soo xambaaray weeyaan anwaaruhum zaahira nuurkoodu aad buu u ifayaa fadaaishooduna waa aad iyo aad bay u faaftay aayaadkooda iyo tilmaamahooduna waa kuwo aad iyo aad u fiday weeyaan oo la yaqaano madaahibtooduna waa daahirka weeyaan وmadaahibuhum ظaahiraة waxujajuhum qaahira xujooyinkooda iyo adiladooduna wax loo dhinac dhigi kara maaha aad bay u xoog badan tahay weeyaan wa kulu fi'aةi tataxayazu ilى hawa tarjicu ilayh qolo walba fi'a walba iyo qolo walbana hawe ay u dumantay leedahay oo aadda xaggeeda aw tastaxsinu ra'ya tackufu calayh ama ra'yi ay ku dulnagdahay oo ay arrintaa iyada a ka diin dhiganayaan oo halkaasi ay nagaadi ku qabaan siwa ahli alxadiid asxaab alxadiid wixii ka soo haray iyagu asxaab alxadiid maxaa yeeley asxaabu alxadiid maxaa yeele oo lagu yaqaanaa hada huwa simaahum calaamadooda aad doonays haddaad doonaysid waa kan ahlu alxadiid wuxuu yidhi faina alkitaaba cuddatahum kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waaba tiirkoodaba iyo garabkooda weeyaan wasunnatu xujatuhum sunnada nebigana waaba xujadooda iyo waxay deliishanayaan saxiixa ah wاlrasuulu fi'atuhum rasuulkana alayh الsalaatu wasalaam waa fi'adooda iyo kooxdooda weeyaan wa ilayhi nisbatuhum xaggoodaana nebiga xaggiisaana loo nisbeeyaa iyaga oo asxaabu alxadiidi الnabiyi salى اllahu alay wasalam baa la yidhaahdaa markaasuu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayh laa yacrijuuna calى اlhawa hawo xaggeeda umada uma daloolaano ma aadayaan hawo xaggeeda ma aadayaan oo u ilan maayaan walaa yaltafituuna ilى اlaaraa aara'dana aadi maayaan walidalika waxaad arkaysaa asxaabu alxadiid iyo ahlu lkalaam ama mutakalimiinta dadka la yidhaahdo ayaa loo kala qaadaa kuwanina waxaa loo nisbeeyaa xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam kuwa kalena waxaa loo nisbeeyaa aaraa iyo kalaam iyo wax la mid ah ayaa loo nisbeeyaa ama asxaabu اlhawa iyo wixii la mid ah walaa yaltafituuna ilى اlaaraa yuqbalu minhum ma rawow can الrasuuli wax allaale waxay nebiga ka wariyaan salawaatu اllahi wasalaamu alayh waa la aqbalaya tilmaantii waxaynu ku jirnaa weli khatiibu اlbaqdaadi uu ka bixiyey ahlu اlxadiid asxaabu اlxadiidi wa ayo waa kuwa khatiibu اlbaqdaadi uu tilmaamayo kitaabkiisa sharfu asxaabi اlxadiid weeyaan safxada shan iyo tobnaad wuxuu leeyahay yuqbalu minhum ma rawow can الrasuuli wa hum اlma'muumuuna عalayhi wاlcuduul waana kuwa ma'muum aho arrintaa iyadaa looga imaam dhigto caadiliin ahoo lagu hubo markay warinayaanna lagu kalsoon yahay weeyaan waxay warinayaan xafadat اdiini weeyaan diinta alle subxaana wa tacaala kuwii xifdiyey weeyaan weelashii cilmiga weeyaan haddii dadku ay iskhilaafaan oo xadiid isku khilaafaan can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh alي wasalam kuwa xaggooda loo irkanaya weeyaan wax allaala waxay ku xukumaan inuu yahay maqbuul ama xadiid صaxiix ah arrintaa iyadaa waa masmuuc weeyaan ahlulxadiidka hadday yidhahdaan xadiidkani waa صaxiix waa la isku raacay weeyaan arrintaa iyadaa wakulu wa minhum kulu caalimin faqiihin caalim walba oo faqiihna iyagu ka mid yahay wa imaamin raafiicin imaam walba oo sare marayna iyagu ka tirsan yahay mid walboo zaahid ahna iyagu ka mid yahay weeyaan sifo walba oo ammaan ahna xaggooday ahaatay wa qaari'in mutqinin sidoo kale qof qaari ahoo kitaabka alle akhriyey oo mutqin ahna iyaga xaggooda weeyaan mid walba oo khatiib ahoo istaagay oo dadka u khudbeeyeyna oo wanaagsanna iyagaa loo nisbeeyaa wa hum aljamhuur alcadiim haddaba taasi waxay keenaysaa in ay noqdaan jamhuurtii ballaarayd wa sabiiluhum asabiilu almustaqiim waddadooduna waa waddada mustaqiimka ah wa kullu mubtadicin biictiqaadihim yatadaahar mid walba oo mubtadic ahna ictiqaadkoodu muujinayaa iyo wuxuu yahay iyagu isaga mid dhigayaa iyaga xaggoodu aadayaa iyagu isku dayayaa inuu libaaskoodii iyo dharkoodii xirto waxay ahaayeenna ku faano وعlى الإfصاaح bغayri madاahibهim laa yتjاsر وmaن kaadahم qasamah الlah qofkii isku daya inuu iyaga inuu iyaga la dagaalamana ilahay baa dhabarka jebinaya subحaanaه وataعaalى وmaن caanadahm khadalah الlah qofkii iyaga subحaanaه وataعaalى dadka uu alle subحaanaه وataعaalى ahlulxadiidka lagu magacaabay isku daya inuu la dagaalamo ilahay baa subحaanaه وataعaalى hoojinaya la ydurh man khadlhm qof allaaliya qofkii iyaga hoojiyana dhib u geysan maayo yidhaahda waan hoojinayaa waan la dagaalamaya dhib uma geysan karo walaa yuflixu man ictazalahum qofka iyaga ka fogaadana liibaani maayo marka sheekha raxmat ullahi tacaala calayh halkaasuu tilmaantooda sii waday almuxtaatu lidiinihi ilaa irshaadihi faqiir wa basri الnaadiri bisuuءi ilayhim xasiir waina allaha calى nasrihim laqadiir hadalkaa u dambeeyeyna wuxuu ka soo qaadanaya waa xadiidkii nebiga alayhi الsalaatu wasalaam ee fii صaxiixi muslimi wamusnad imaam axmed wagayri dalika ku soo arooray laa tazaalu طaa'ifaة min ummati ظaahiriina calى اlxaq nebigu yihi salawat اllah wasalaamu aleyh alfaad kala duduwanna ku soo arooray qaarkood ziyaado leeq iyo wixii la mid ah laa yadurhu man khadlhm wala man khaalafahum xatى yaأtiya amr اllah mila dalik alimaam ibnu taymiya raxmat اllahi tacala aleyh fi kitaabkiisa majmuc اfataawa marka la weydiiyey asxaabu alxadiid yay yihiin aad iyo aad buu ugu xeel dheeraaday ammaantooda waxaana jira risaalo uu leeyahay raxmat ullahi tacaala calayh oo uu kaga hadlayey naqdu ahli اlmantiq markuu radinayey oo raddigoodii uu ku xeel dheeraaday isla markaana wuxuu halkaa ku ammaanay safaxaad weliba uu ku ammaanay ahlu اlxadiid iyo waxay yihiin wuxuu odhanayay majmuuc اlfataawa juska saddexaad saddex boqol iyo toddobiyo afartan ilaa iyo saddex boqol iyo sideed iyo afartan markuu ka hadlayey wbhada yتabayn أna أxaq الnaasi bأn yakuna bأn takuna hiy الfirqaة الnaajiya أصxaabu الxadiiثi والsuنة sidaa darteed halkaa waxay nooga caddaanaysuu yihi dadka ugu mudan in ay noqdaan طaaئfaة الmansuura ama in lagu magacaabay in ay yihiin أhlu الxadiiثi والsuنة اladiina laysa lahm matbuuع yatacaصabuuna lah ilا rasuul الlahi salى الlه عalي slam kuwaasoo aanan lahayn qof ay u tacasubaan sheekh ay weyneeyaanoo ay ku hoosgabadaan aanan lahayn kan ay weyneynayaan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid ka soo hartay oo male iyagu wa hum aclamu nnaasi biaqwaalihi wa axwaalih waana dadka ugu cilmiga badan nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalladiisii iyo xaaladihiisii wa acdamahum tamyiizan bayna saxiixiha wa saqiimiha waana dadka ugu badan ee yaqaano weeyaan ama ugu weyninka badan tamyiizka kala soocitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam teeda saxa iyo teeda daciifka ah وaimatuhum fuqahaaء fiiha a'imadoodana xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam bay ka fiqhigooda u yahay waahlu macrifati bimacaaniiha waana dad aad u yaqaana macrifada xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam waatbaaca laha isla markaana waa kuwa raacay xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam hadday noqon lahayd tasdiiqan rumayn wa camalan ka camal dhigasho iyo wa xuban ka jacaylba wa muwaalaatan hadday noqon lahayd xiriirin liman waalaahaa cid allaaliyo ciddii sunnada xiriirinaysa ay xiriiriyaan wa mucaadaatan iyo la collaytan liman cadaaha qofkii sunnada la collaytama ay la collaytamayaan aladiina yarawna almaqaalaat almujmala ilaa ma jaءa bihi min alkitaabi wاlxikma falaa yansabuuna maqaalatan wayajcaluunaha min usuuli diinihim xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam bay ka dhiganayaan usuusha diintooda wa jumala kalaamihim in lam tkun haabitaة fima jaءa bih الrasuul slى اllah عalيyه alih waslm bal yجcaluuna ma habata bih الrasuul min اlkitaabi wاlxikmati huwa اlasl اladi yactaqiduunah wayactamiduunah waxa nebiga xaggiisa ka yimid bay salawat اllah wasalaamu alيh waxay ka dhiganayaan waxa ay rumaysan yihiin oo ay caqiidaysan yihiin oo tiirkoodana u ah wma تnaaزca fihi الnaasu min masaئil الصifaati wاlqadr wاlwaciidi wاlasmaءi wاlamri bاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar wغayri ذalik waxyaabahay dadka isku khilaafeene intaasoo idilba ahba yaruduuna ilى اllahi warasuulih waxay u celinayaan ali iyo rasuulkiisa aara u celin maayaan cuquushooda u celin maayaan dad kalena u celin maayaan oo ay ku tacasubaan laakiin waxay u celinayaan ilى اllahi warasuulih wayufasiruuna alalfaada اlmujmala waxay fasirayaan alfaadaha mujmalka ah ee duuduubka ah alfaadaasoo ah alati tanaazaca fiiha ahlu الtafaruqi wاlاkhtilaaf alfaadii ay isku khilaafeen dadkii ahlu tafaruqa wاlikhtilaafka ahaa way fasirayaan waxayna ku fasirayaan fama kana min macaaniiha muwaafaqan wixii macnaheeda ku waafaqsan bilkitaabi wالsunة ahbatuuhu sideeday ku sugayaan wma kana minha mukhaalafa lilkitaabi wالsuna abطaluuhu wixii khilaafa kitaabka iyo sunada nebigana baطil bay ku magacaabayaan walaa yatabicuuna الظan wma tahwa اlanfus raaci maayaan male iyo wax allaala waxay naftu iska jeclaato faina اtibaaca الظani jahlun dhanniga iyo malaha oo la iska raacaana waa jahli weeyaan waitibaacu اlhawa hawada oo la raaca hawa nafsi oo la raacana bigayri hudan min allahi ilaahay xaggiisa hanuun ka yimid aanan ahaynna dulmun weeyaan meeshaana sheekha wuxuu ka wadaa aayaddii fii suurati اlaxzaab ugu dambaysay waxamalaha اlinsaanu inahu kana daluuma jahuula sidoo kale raxmat اllahi tacaala calayh aad buu uga hadlayaa sheikh alislaam ibnu taymiya raxmat اllahi tacaala calayh waana tan la yidhaahdo ahlu اlxadiidi hum ahlu الnabiyi shicirkii iyo gabaygii ahlu اlxadiidku waa ahlkii nebiga alayh الslat slam hum ahlu الnabiyi wain lam yasxabuu nafsahu anfaasahu saxibuu haddayna nebiga la saaxiibin salawaatu اllah wasalaamu caleyh jasadiyan laakiin waxay la saaxiibeen waa anfaastiisii waa aqwaashiisii weeyaan qowlkii nebigay la saaxiibeen salawaatu اllah wasalaamu caleyh marka maadaama ay raacayaan qowlkiisii salawaatu اllah wasalaamu caleyh hum iyagaa ehel u ah iyagaa oo ehel u ah waliأjli dalika khatiibu الbaqhdadi raxmat اllahi tacala caleyh sharafu asxaabi alxadiid kitaabkiisa markuu ku soo naqlinayay biisnaadihi ilaa imaam axmed bni xambal laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii ظaahiriina cala alxaq wuxuu odhanaya in lam yakun ahli اlxadiidi falaa adri kuwa la tilmaamaya haddaysan ahayn ahlu اlxadiid anigu garama mahayo maba garanayo qolooyinka iyaga ayay yihiin ahlu اlxadiidna yaa la yidhaahdo ma leedahay wakti ay ku eg tahay nacam sheekh alislaam ibna taymiya raxmat اllahi tacala caleyh fi majmuuci اlfataawa markuu ka hadlayay juska lixaad safxada saddex boqol iyo shan iyo konton wuxuu odhanayaa waahlu اlxadiidi hum salaf ahlu lxadiidka la idiin sheegayo waa salafkii hore weeyaan wa-ayo min alquruuni اhalaaa saddexdii qarni ee alle ammaanay subxaanaه wa tacala calى lisaani nabiyihi uu ku ammaanay salى اllahu alayh waalih wasalam waman salaka sabiilahu min alkhalaf intaasay ku eg tahay in allaaliya intii wadadaa raacdana waa nisbe iyaga loo nisbaynaya weeyaan oo wadadaa raacda ahlulxadiid haddaba wax la koobi karaya maaha sifaadkoodana wax la koobi karaya maaha culimada islaamku aad iyo aad bay uga waramaan waliajli dalika waxaa la yidhaahdaa asxaabu alxadiid waxaa ugu horeeyey asxaabu الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali raggaasaa ugu horreeyey khulafada raashidiinta cashara mubashiriina biاljanna muhaajiriintii ansaartii haddii saxaabadii laga soo gudbo ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin taabiciintii baa ku xigay uma atbaac taabiciin baa imanaya bacda dalik taabiciintii baa imanaya taabiciintuna aad bay u badan yihiin laakiin culimmada islaamku kutubtooday ku qoreen tarjamadoodii iyo ragga xadiidka wariya oo waxaa ka mid ah saciid ibn musayib oo sanadkii sagaashanaad isagu dhintay aabihii musayib ibn xasan weeyaan waa saxaabi weeyaan curwat bnu zubayr baa ka mid ah aabihii waa zubayr bn cawaam oo waa cashar mubashiriina biljanna weeyaan isaguna wuxuu dhintay sagaa afar iyo sagaashankii weeyaan zayn اlcaabidiin cali ibn xusein ibn waxaa weeyaan ibn cali bn abi aalib isaguna afar iyo sagaashankii buu isna dhintay moxamed ibn alxanafiy oo uu dhalay cali bn abi aalib oo aanan ahayn awlaaddii faatime ah ay dhashay haweenaydii reer bani xaniifa weeyaan saasaana loogu magac daray moxamed ibn alxanafiya hooyadii baa reer yaman ahayd siddeetankii buu isna dhintay waxaa ka mid ahaa cabdullaahi cubayd allahi bn cabdullahi bn cutba bn mascuud oo isna afar iyo sagaashankii dhintay waxaa ka mid ahaa oo la mid ah salim ibn cabdillahi bni cumar aabihi waa cabdullahi bni cumar weeyaan iyo walaalihii rag badan oo ka mid ah bilaal baa ka mid ah wagayri dalik oo cabdullahi bni cumar uu dhalay carruur badan buu lahaa qaasim ibn muxamed isna wuxuu dhintay boqol iyo lixdii qaasim ibn muxamed ibn abi bakr asidiiq baa ka mid aho wuxuu dhintay boqol iyo lixdii isaguna xasan albasri baa ka mid ah boqol iyo tobankii buu dhintay moxamed ibn siriin baa ka mid ah isna mawlo wuxuu u ahaa oo xoreeyey isaga iyo walaalihiiba shan bay walaalo ahaayeen moxamed ibn siriin waxaa la dhashay faatima binti siriin iyo karima binti siriin iyo xabsa binti siriin anas ibnu siriin iyo moxamed ibnu siriin shantaasay ahaayeen waxaa xoreeyey anas ibnu malik khaadima rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam mawlahooday ahaayeen isaguna wuxuu dhintay boqol iyo toban hijiriyada islaamka markay ahayd sanadkaana waxaa lagu magacaabi jiray sanadkii caamu lculamaa maxaa yeele culamo badan baa dhintay xasan albasri baa ka mid ahaa maxamed ibnu siriin baa ka mid ahaayo rag badan baa dhintay sanadaha sanado ku dhow waxaa dhintay cumar bn cabdilcaziiz oo boqol iyo lixdii buu ahaa isaguna wuxuuna ka mid ahaa raggii ahlulcilmiga ahaa ahlulxadiidkuna ka mid ahaa jiilka iyaga ardaydoodii baa imanaya bacda dalika ardaydii kasii dambaysay iyo wixii la mid a sida aimadii afarta ahaa oo kale imaamu abi xaniifa oo malik وإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وغير ذلك waxaa ka mida imaamu alawsaaci raxmat ullahi tacaala calayh isaguna boqol iyo toddobiyo kontonkii dhintay raxmat ullahi tacaala calayh sufyaan athawri boqol iyo kow iyo lixdankii buu dhintay ibnu cuyeyna ka mid oo isaguna boqol iyo sideed iyo sagaashankii buu dhintay ibnu culaya ninkii la ohan jiray ismaaciil bin ibraahim ibnu culaye weeyaan ninkaasaa ka mida isaguna wuxuu dhintay boqol iyo saddex iyo sagaashankii waxaa ka mida leyth ibnu sacad oo isaguna reer md ahaa masar imaamu malikna ay aqraan ahaayeen culama culammadii waaweyneyd ee zamankaa joogtayna ka mid ah raxmat ullahi tacaala calayh shan iyo toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatankii buu dhintay isaguna cabdullaahi mubaarak baa ka mid ah isaguna ahaa culammadii la garanaya macruufka ahaa cabdullahi mubaarak raxmat ullahi tacaala calayh kow iyo siddeetan bacda almi'a ayuu dhintay boqol iyo kow iyo siddeetankii weeyaan wakiic baa isaguna ka mid ah ibnu jarax ibnu maliix abu sufyaan boqol iyo toddobiyo sagaashankii buu dhintay cabduraxmaan ibnu mahdi waa ka mid ah boqol iyo sideed iyo sagaashankii laba sano isku xigtay kala dhinteen asxaabna way ahaayeen wakiic iyo sufyaan ninki la yirahda cabduraxmaan ibnu mahdi waxaa ka dambeeyey ardaydoodii iyaguna oo ka mid ahaa yaxya ibnu saciid baa isaguna ka mid ah sagaa wuxuu dhintay boqol iyo sideed iyo sagaashankii cafaan ibnu muslim baa ka mid ah ragga ardaydooda waxaa ka mid ahaa imaamu axmed ibnu xambal raxmat ullahi tacaala calayh kow iyo afartankii buu dhintay markii labadii boqol ay la dhaafay macnaha waa laba boqol iyo kob iyo afartankii weeyaan waxaa ka mid ahaa cali bnu اlmadini raxmat ullahi tacaala calayh oo ahaa sheikhu imam اlbukhaari raxmat ullahi tacaala calayh oo isaguna wuxuu dhintay laba boqol iyo afar iyo soddonkii waxaa ka mid ahaa oo hal sano isna ka horreeyey yaxya ibnu maciin ninkii la ohan jiray uma bacda dalika waxaa yimid imaamu اlbukhaari iyo muslim asxaabu sunan oo dhan baa yimid abi daud tirmidi nisa ibnu maaja uma bacda dalika iyaga ardaydoodii baa yimid ibnu khusayme iyo raggii lamidka ahaa wahaakada sidaasay ku socotay marka asxaabu alxadiid haddii la yidhaahdo ilaa yowmina hada laga soo gaaro zamanadii dambe raggii ahlulxadiidka ahaa sidaasay ku soconaysaa ahlulxadiid raggaasaa la yidhaahdaa caqiidadoodiibuu marka sheekha inoo soo naqlinaya raxmat ullahi tacaala calayh caqiidadoodii ayuu inoo soo naqlinayaa oo wuxuu leeyahay caqiidatu asxaabi alxadiidi waxay rumaysnaayeen asxaabu alxadiidka waxa weeyaan xifd xafida allaahu ilaahay ha xifdiyo axyaahum kooda nool kooda nool allah ha xifdiyo waa dadka u safray xoolahooda ku bixiyey hantidoodii ku bixiyey xadiidka nebiga salawaatu ullah wasalaamu calayh dadkaasaa la yihahdaa ahlulxadiid ahlulxadiid dadkaasaa la yihahdaa siiradoodii iyo taraajimtooda haddii dib loogu laabtona wax la koobi karaya maaha inta ay ku bixiyeen xoola mid ka mid a wuxuu leeyahay ahlulxadiidka aabbihii wuxuu ka dhaxlay toddoba boqol oo kun wuxuuna odhanayay dhammaanteed waxaan ku bixiyey alab alxadiid nabiy sala allahu alay wasalam tujaray ahaayeen way tijaaraysan jireen islamarkaana waxay ku bixin jireen dariiqa isag ah imaamu albukhaari taajir bu aha waa tijaaraysan jiray xoolihiisana waa ka safreeyey oo wuxuu ku bixinaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo naqlintiisa oo uu soo qoro oo u safro culimadii oo uu soo guuriyo oo meel isugu keeno oo u kala shaandheeyo wahaakada sidaasay ahaayeen ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin imam بn abi xaatim abi xaatim الrazi raxmat ullahi tacala عalayh iyo safaradiisii macruuf weeyaan tarjamadiisa marka laga warramay ilaa ay dooni kula jabtay baddii oo uu miyir doorsoomay oo bannaanka u soo baxay oo lasoo qaaday doontii ay bannaanka ku soo tuurtay qorigii uu soo qabsaday miyirkiisii doorsoomay haakada ilaa ay raashin ay cuneen doorsoomay uu cunay isagu malay baan soo iibsaday buu yidhi inaan cuno aan doonaya maca dalika waxaa iga mashquuliyey intii aan karsan lahaa alab xadiid nabiyi sala allahu alay wasalam oo aroortiina xadiid sheekhaan aadaya gelinkii dambena sheekh baan la jooga goormaa la karsadaaba inta u dhaxaysana waxa weeyaan in la qorayo oo wixii lasoo xifdiyey iyo ardayda ay isugu celinaysay iyo wixii la mid ah ilaa aan cunay buu odhanaya isagoo nayi ah doorsoomay isagoo khaa'is noqday oo isbedelay oo doorsoomay ayaan cunay buu odhanaya sidaas weeyaan dadka iyaga ayaa la yihahdaa marka asxaabu alxadiid xafida allahu allah ha xifdiya axyaahum kooda nool waraxima ilaahay ha u naxariista amwaatahum kuwooda dhintay yashhaduuna waxay qirayaan lilaahi ilaahay ay u qirayaan tacaala sare ahaayee bilwaxdaaniyati keli noqosha walirasuulina sala allahu alayh waali wasalam waxay u qirayaan bilrisaalati wاlnubuwa risaaladii lala soo diray iyo nebinimadiisi inuu yahay khaatimi nabiyiin wayacrifuuna waxay aqoonsanayaan rabbahum rabbigooda caza wajalla maxay ku aqoonsanayaan rabbi waxay ku aqoonsanayaan waxa weeyaan bisifaatihi tilmaamihiisa allatii tilmaamahaasoo nataqa biha nebigu uu ku hadlay ama ti sifaatkiisii alle subxaanaه wa tacaala dheh nataqa biha alle uu ku hadlay waxyahu waxyigiisii uu kula hadlay qur'aanka ahaa wa tanziilahu iyo dejintiisii uu ku hadlay alle subxaanaه wa tacaala macnuhu waxa weeyaan sifaatka alle ee qur'aanka ku sugan ama alle subxaanaه wa tacaala inoogu soo dejiyey calى lisaani nabiyihi muxamedi salى اlه alay slam ee waxyiga inagu soo gaaray taasina waxa weeyaan aw shahida lahu biha tilmaamahaas oo uga markhaati kacay alle subxaanaه wa tacaala rasuuluhu salى اllahu alيyh alي wasalam rasuulkiisii calى maa warada taas oo ay ku soo aroortay alakhbaaru صixaaxu bihi khabar oo dhan laa wada qaadan maaye khabarka saxa uu ku soo arooray tilmaamaha alleh iyo sifaatka alleh ee xadiidka saxa nebiga alayh الsalatu wasalaam xaggiisa ka soo arooray uu ku soo arooray waa dadka ilaahay subxaanaه wa tacaala rumaysan waxdaaniyadiisa rumaysan rasuulka rumaysan salawaatu اllah wasalaamu aleyh risaalada iyo nebinimada u rumaysan rabbigoodana garanayaan tilmaamo ku garanayaan rabbi uu ku hadlay subxaanaه wa tacaala waxyigiisa ku garanayaan tilmaamaha uu nebigiisa ku tilmaamay alle subxaanaه wa tacaala akhbaarta صaxiixa ah idan ilahay intoban baan waynu ku naqanaa subxaana wa tacaala waxaynu ku naqanaa alleh wuxuu isaga isugu keen sifeeyey calaa lisaani oo qur'aanka ah wuxuu alle isugu keen tilmaamay calaa lisaani nabiyihi muxamedi salى allahu alayh ali wasalam intaban baa alle lagu yaqaanaa subxaana wa tacaala ahlulxadiid haddaba caqiidadoodu waa taa weeyaan wanaqalathu akhbaartaas oo naqalathu ay soo naqliyeen alcuduulu athiqaatu dadkii caadiliinta ahaa athiqaatu ee lagu kalsoonaa canhu nebiga xaggiisa ay ka soo naqliyeen saxaabadii baa soo naqliyey saxaabadiina rag lagu kalsoon yahay oo taabiciin baa ka soo naqliyey taabiciintiina rag lagu kalsoon yahay oo atbaac taabiciin baa ka soo naqliyey wahaakada ilaa ayna soo gaartay qoraalkeedii maanta sifaatku sidaas weeyaan waxaynu alle ku naqano subxaanah wa tacaala wayuhbituuna lahu asxaabu alxadiid yuhbituuna waa u sugayaan lahu ilaahay jala jalaaluhu ma ahbata linafsihi wuxuu naftiisa u sugay fii kitaabihi uu ugu sugay alle subxaanaه wa tacaala tilmaan allo alle subxaanaه wa tacala isku tilmaamay kitaabkiisa iyo iyana ku tilmaamayaan alleh u diidi maayaan meeshaa maxaa ku baxaya qolo allaal iyo qoladii tiri maya ilaahay kuma magacaabi karayna subxaana wa tacala kumana tilmaami karayna tilmaantaas oy ugu horeysa ashaacirada iyo maaturidiyada iyo wixii la mid ah waynu u tegi doonaa maxaa yeele alle wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala tabaaraka aladii biyadihi اlmulk haddaad tiraahdid biyadihi biqudratihi ama biquwatihi biiraadatihi haddaad dhanac kala aadisid alla subxaana wa tacaala sifaduu isku tilmaamay waa diiday adigu oo waxaad leedahay allow tanziiha iyo hufnaanta naftaada la hufayo ma taqaanid annagaa ku hufayna balukaadi rabbiyo macnuhu sidaas weeyaan wayuhbituuna way u sugayaan lahu alla jala jalaaluhu ma ahbata wuxuu u sugay linafsihi naftiisa u sugay fii kitaabihi uu kula sugay way u sugayaan sidoo kale calaa lisaani nabiyihi calaa lisaani rasuulihi salى اllahu alayh wali wasalam wixii ku sugnaaday wuxuu alle isku tilmaamay subxaanaه wa tacala calaa lisaani nabiyihi muxamedi salى اllah alay slam nebiga calayh الsalaatu wasalaam dhaartiisa ugu badan waxay ahayd waladii nafsii biyadih allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya rabbina wuxuu leeyahay tabaaraka aladii biyadih sowma aragtid adiga haddaad timaado oo tiraahdid bacda quruunin quruunin kadib aad tiraahda ilaahay yad lama laguma magacaabi karo khalqigu u ekaanaya sidaa darteeda yad lama dhihi karaya tabaaraka aladii biyadihi macnaheedu waa biquwatihi binicmatihi alle wuxuu leeyahay subxaanah wa tacaala arrintaa iyadaa marka laga warramayo waynu u tegi doonaaba arrinta iyadaa naftirkeeda iyadaaba isburinaysa maxaa yeelay qur'aanka intay kaga soo aroortay haddaad tiraahdid kulligeeda quwa iyo nicmaan ku fasiraya tafsiirkaa naftirkiisa iska hor imanaya wax sax ma noqonaya wax walba oo hawe la raacsiiyana sidaas weeyaan haddii laakiin alle subxaanah wa tacaala isagaa yaqaana xaaladan sidaa loogu dayn lahaa dhibbo kuma haysteen tabaaraka aladii biyadihi yadda allah yaqaano subxaana wa tacaala see u egta kayfiyadeeda alla yaqaan annaguse waa inaan rumaynaanu ku khasbannahay yad makhluuqa iska lehna waa naqaanaa siday u eg tahay waa kala duwan yihiin annaga iyo xayawaanka waa kala duwannahay ta rabbina subxaana wa tacaala khalqigiisa waa ka duwan yahay maxaa yeelay alla subxaana wa tacaala laysa kamilihi shay aayat اlmiisan culimmada ay ku magacaabi jireen way noo iman doontaa oo sheekha waa soo qaadan doonaa raxmat اllahi tacala calayh wayactaqid walaa yactaqiduuna uma rumaysna oo qalbigoodana kuma jirto caqiidadoodana ka mid ma aha tashbiihan inay alle u ekaysiiyaan tashbiihan inay ku tilmaamaan ay u ekaysiiyaan lisifaatihi rabbi tilmaamihiisa bisifaati khalqih khalqiga tilmaamihiisa inay u ekaysiiyaan maxaa yaele allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laysa kamidlihi shayءu wa huwa samiic اlbasiir aayadda bilowgeeda iyo aakhirkeeda fiiri bilowgeeda muxuu rabbi ku dhahaya subxaana wa tacaala laysa kamidlihi shayun ilaahay wax u ekaan karaa maba le subxaana wa tacaala aakhirkeedana maxaa ilaahay sugay subxaana wa tacaala wa huwa samiicu اlbasiir alle waa alle maqal badana oo arag badana ah idan macnuhu waxa weeyaan khalqiguna waxna waa arkaan waana maqlaan makhluuqaadkao dhanba makhluuq walba wax waa arkaa waana maqlaa laakiin macnuhu waxa weeyaan aragtideenna iyo maqalkeenna iyo ta rabbi waa isdhaafsan yihiin subxaana wa tacaala albaabka qof hadduu kugu soo gargaraaco inaad meesha daloolkaa loogu talagalay ka fiirisid ama aad tiraahdid waa kuma waa ayo ma garan karaysid ciduu yahay siduu u eg yahay ma garan karaysid midabkiisa ma garan karaysid xayawaan iyo bini aadam wuxuu yahay ma garan karaysid idan haddaba aragtideennii xad bay leedahay marka maqalkeenniina xad buu leeyahay hadduu qofku hoos u gununaco xoogaana kaa fog yahay yaah baad leedahay iigu celi xad buu leeyahay maqalkaaga marka hadduu kaa fog yahayna warkeedaba daa hadduu kaa fog yahayna warkeedaba daa idan ta rabbina subxaanahu wa tacaala isagoo makhluuqiisa baa'in ka ah oo ka fogaad ayuu haddana rabbi maqlaya subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inaة اlأcyun wama tukfi الsuduur waxaad ku hadashee bishimahga aad nuuxnuuxisay iskaba daaye khaa'inaة اlأcyun ishaa sidaa mar wax u xadaysa rabbi waa la socdaa isha warkeedaba daa makhluuqaaba ku eegan karaye wamaa tukfi suduur laabtaada waxa ku jiru rabbi la socdaaba subxaana wa tacaala waxa ku soo dhacdhacaya ilaahay waa og yahay lilaahi maa fi الsamaawaati wama fi اlardi maxay ahayd wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yaxasibkum bihi llah in tubduu ma fii anfusikum damaa'irtiina wixii ku jiray aw tukfuuhu yaxaasibkum bihi اllah ilah waa idinkula xisaabtamaya subxaana wa tacaala idan marka aayaddaasi waxay inoo tilmaantay miisaan inay tahay bayna alkhaaliqi wاlmakhluuq bayna albaari tabaaraka wa tacaala rabbi ah subxaana wa tacaala iyo marbuubkii kii rabbiga loo ahaa khalqiga wixii u dhexeeyey iyo khaaliqi weeyaan sifadooda laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu اlbasiir ilahay sifaat baa loo sugay subxaanaه wa tacaala oo loo tilmaamay dhinaca kalena waxbaa loo diiday tabaaraka wa tacaala marka wuxuu yidhi walaa yactaqiduuna ma rumaysna tashbiihan u ekaysiin lisifaatihi ilaahay tilmaamihiisa loo ekaysiiyo bisifaati khalqihi tilmaamaha khalqiga in loo ekaysiiyo fayaquuluuna waxay dhahayaan inahu alle khalaqa aadama aadam waa abuuray biyadihi buu ku abuuray xadiidkii nebiga ahaa salawatu اllah wasalaamu calayh waynoo iman doonaa xadiidkaa isaga ah aqwaasha culimada islaamku ay ka yidhaahdeenna waynu tilmaami doonaa haddii ilah yaraado markaynu dul taagannahay wuxuu yidhi sheekha raxmat ullahi tacaala calayh waxay dhahayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu abuuray aadam biyadihi buu ka abuuray kamaa nasa subxaanahu calayhi fii qowlih sida allaba uu ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala caza min qaa'il ya ibliisu ma manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya war ibliisow maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo waxaan gacantayda ku abuuray gacanta rabbi subxaanaه wa tacaala ma midba mise waa labo ma midig ba ma bidix ba maxay tahay waynu u tegi doonaa in shaء allahu tacaala waa laba weeyaan alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ibliisow maxaa kuu diiday inaad u sujuudid wixii aan ku abuuray aniga gacantayda halkaa maxaa rabbi tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa ka tilmaamanoo ku cad sifada ah sifatu اlyad ilaahay wuxuu isu sugay subxaanaه wa tacaala inuu yad leeyahay lanna ibliis buu ku leeyahay war ibliisow maxaa kuu diiday wixii aan gacantaydaba ku abuuray inaad u sujuudid walaa yuxarifuuna doorin maayaan alkalaama warka ma doorinayaan can mawaadicihi meeshii uu dhacayay macnihii uu lahaa luqada carbeed uu ku lahaa sharciga uu ku lahaa inan macnuhu laba mid un weeyaan macna sharci iyo macna luga alcarabiya weeyaan midna ka doorin maayaan walaa yuxarifuuna doorin maayaan alkalaama warka can mawaadicihi mawdiciisi iyo meeshii u lahaa ka doorin maayaan bixamli lyadayni oo waa maxay yadaynkii iyo labadii gacmood ku xambaari maayaan cala nicmatayn macquul ma ahaaba laba nicmo in la yihahdo ama nicmo in la yihaahdo maxaa yeelay lima khalaqtu biyaday binicmati suurtagal ma tahay maya tafsiirka isaga iska hor imanaya aw amase alquwatayni in la yihaahdo yaddi in quwa haddii lagu fasirana maxay noqonayaa biyaday haddii la dhaho inin waa taniye biquwatayni bay noqonaysaa suurtagalna maaha tacriifa taasi waa maxay taxriif almuctasilati اljahmiyati weeyaan qolooyinkii muctasilada ahaa yay yihiin waynu u tegi doonaa haddii ilahi raalli ka noqdo waynu maga tilmaami doonaa meeshay ka yimaadeen iyo magaca waxa loogu bixiyey iyo yay yihiin caqiidadoodu maxay tahay wاljahmiyati aljahmiyati iyo qolooyinka jahmiyadii ahaa ahlakahum اllah ilahay halaaga kuwa ayaga ah walaa yukayifuunaha bikayfin walaa yukayifuunaha kayfe isweydiin maayaan weeyaan sida ay tahay bikayfin su-aal isweydiin maayaan kayf kayf alyad macnih ilahi subxaana wa tacala haddaan u sugno oonu nidhaahno tabaaraka aladii biyadihi lima khalaqtu biyaday khalaqa allahu aadama biyadih yaddaa haddii la yidhaahda ha la sugo dhihi maayaan seenu u sugnaa oo yaddu maxay noqonaysaa ma yaddeenno oo kalaa kayf waa sida ninka u yimid imaam malik raxmat ullahi tacala calayh qowlkaana wuu keeni doonaa akhir kitaab buu sheekhu ku keeni doonaa raxmat ullahi tacala calayh oo ahaa ninkii ku yidhaha kayf alistiwa imaam malik wuxuu yidhaha alistiwa macluum luqada carbeed istiwa hama macluum weeyaan waa wax la yaqaano alkayfu majhuul see ilahi subxaana wa tacala istawihiisu noqday araxmaanu cala alcarshi istawaa majhuul weeyaan kayfiyad ma naqaano waliimaanu bihi waajib inaan rumayno ilahi subxaana wa tacaala istawa cala alcarshi fowqa alcarshi inuu ilaah yahayna waa waajib ina saaran weeyaan wasu'aalu canhu bidca in la isweydiiyo o la yihahdo kayfiyata istiwaadana waa bidca weeyaan waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca shaykh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh markuu ka hadlayay wuxuu odhanayay في مجموع الفتاوى كل صفة من صفاaت اللahi تباaرaكa وتaعaaلى صفo walba oo ka mida ilahay صفاaتkiisa تباaرaكa وتaعaaلى طريقaasaa la marsiinaya اليد معلوم weeyaan لغة العرب الكيف مجهوuل weeyaan الإيماaن بها واaجب weeyaan والسؤaaل عanها سؤaaل الكيف waa بidعة weeyaan أبدا ma banaano وهاkذا ilahi سuبحaaنه وتaعالى صفاaتkiisa o dhan saasaa lagu xمbaaraya waana tafsiirkii imaam malik raxmat ullahi tacala caleyh waxaa kaga horeeyey sheekhiisa oo ahaa rabiicat ra'yi ninkii la ohan jiray rabiica bn abi cabdiraxmaan waxaa kaga sii horeeyey umi salma radi allahu tacala canha waxaase mashhuur ku ah qowlka isaga ah imaam malik raxmat ullahi tacala caleyh mutawaatir weeyaan xaggiisa culimadii islaamka wixii ka dambeeyena raalli bay ka noqdeen qowlka isaga ah ilaa yowmina hada marka sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacala caleyh kayfiyada arrintaa ah aw tashbiihihimaa ama u ekaysiintooda biaydi اlmakhluuqiin isweydiin maayaan kayfiyaة اlyad ilahay gacmihiisu see yihiin isla markaana u ekaysiin maayaan biaydi اlmakhluuqiin gacmihii dadka iyo makhluuqa u ekaysiin maayaan tashbiiha اlmushabihati taasna waa maxay u ekaysiintii qolooyinkii mushabihada ahaa mushabihadu waxa weeyaan qolooyin iyagu cagsiga ah jahmiyadii muctasiladii nufaat sifaat qolooyinkii sifaatka rabbi diiday subxaana wa tacaala cagsigooda weeyaan oo waxay odhanayeen yadun ka yadi wa rijlun ka rijli wa caynun ka cayni wa samcun ka samci wa basarun ka basari wahaakada oo waxay leeyihiin ilaahay aragtidiisu waa taydoo kale maqalkiisu waa maqalkaygoo kale gacantiisu waa gacantaydoo kale kufri bay ku dhaceen iyaguna ahlu الsunna sheekh aliسlam ibn taymiya markuu ka hadlaya raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu odhanayay islaamku bayna ahli اladyaan wasat weeyaan wakadalika jacalnaakum maxaa la yidhi ummata wasata ahlu الsunna bayna ahli اlmilla dadka islaamka u nasab sheeganaya ahlu الsunnati waاljamaca wasat weeyaan maxaa yeelay dadku waxa weeyaan bayna طrafay naqiid ima ifraad wa ima tafriid sifaatka rabbi subxaanaه wa tacaala marka la yimaadana sidan weeyaan qolooyinna waaba diidan yihiinoo waxay leyihin ilahay yadba ha u sheegina subxaana wa tacaala ilaahay jihaha ku tilmaamina munazahun can iljihaati sita sidaasaanu ku soo barannay ashaacirada inay odhan jireen iyo wixii la halmaalaba oo macnuhu waxa weeyaan afarta jiha inuu naqaano iyo kor iyo hoos lixdaa jiha ba ilahay ha ku tilmaamin oo waa cadam weeyaan macnihi waa waxaanba jirinba weeyaan macquulba aanan ahayn idan ilaahay subxaanaه watacaala sidaasay iyaguna u yidhahdeenoo u naزahayna qolooyin kalena waxay yidhahdeen khalqiga ilaahay subxaanaه watacaala sifaatkiisoo kaley siiyeen labadu waa laba isdiidan weeyaan waa ifraad iyo tafriid weeyaan waa labada dhinacay kala taagan yihin ahlu sunnati wاljamaaca kuwaana ma aha kuwana ma aha waa wasط weeyaan wakadalika jacalnaakum umaةa wasطa ma waa maxay way sugayaan wixii ilaahay subxaanaه watacaala isku tilmaamay bay ku tilmaamayaan wuxuu rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ku tilmaamay rabbi bay ku tilmaamayaan iyagoonan isweydiinaynin macnaha ka dambeeya ee ah kayfiyadii laakiin macnaha luqada carabiga ay tahay way u rumaynayaan way u rumaynayaan arrintaa iyada sheekhu markuu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayh khadalahum اllah qolooyinka mushabihada ah khadalahum اllah allaha hoojiye kuwa iyaga ah waqad acaada allahu tacaala ilaahay waa ka magangeliyey subxaanahu wa tacaala ahla sunnati wuxuu ilaahay ka magan geliyey min ataxriifi ahlu sunna haddii la yihaahdana waa dadka sunnada nebiga loo nisbeeyey waa ahlulxadiidka weeyaan oo meeshaasi tasmiyadaasi waxaa la yidhaahdaa waxa laga soo qaatay asalka xadiidkii nebiga ahaa salawaatu اllah wasalaamu aley calaykum bisunati wasunati khulafaaء الraashidiina almahdiyiin caduu calayha bاnawaajid bisunati wasunati khulafaaء الraashidiina almahdiyiin calaykum bisunati nebiga inoo dardaarmay salawaatu اllah wasalaamu aleyh qof walba ee dariiqiisa ku dheganna waa ahlu sunna weeyaan jamaacaduna waxaa la yidhaahdaa waxay ka timid xadiidkii kale nebiga ahaa salawaatu اllah wasalaamu aleyh calaykum biاljamaaca faina yad allahi maca aljamaaca war waxa korkiina ahaaday jamaacada kulanka in la ilaaliyo muslimiinta xarigooda in la ilaaliyo inaan la kala gegeynin muslimiinta oon la kala jejibinin oon axzaab iyo shiyac iyo firaq loo kala bixinin taasaa la doonaya muslimiinta inay ahaadaan yad waaxid ah calaa man siwaahum ahlu sunnati waljamaaca meeshaasaa tasmiyadu ka timid ahlulxadiid meeshaasuu ka yimid zabanadii lagu magacaabayna maba dhoweyn waa zabanadaa hore weeyaan sheekh marka wuxuu yidhi acaada allah ilaahay waa ka magan geliyey subxaana wa tacaala ahla sunnati min ataxriifi wuu ilaahay ka magan geliyey taxriifku waa doorin weeyaan wاtakyiifi doorin la dooriyo macnaha sifadii wاtakyiifi in kayfiyadii la isweydiiyo la yidhaahdo ha lasii baarbaarana ilahay waa ka magan geliyey wamana calayhim ilaahay wuxuu ku galladaystay manna ilaahay waa ku galladaystay calayhim dushooda biاltacriifi waاtafhiimi aqoonsi iyo fahm baa ilahay ku galladaystay xataa salakuu ilaa ay qaadeen subula tawxiid waddadii tawxiidka ilaa ay qaadeen watanziih tawxiidka alla weeyaan subxaanah wa tacaala watanziihi iyo ilaahay hufitaankiisa subxaanah wa tacaala iyo nasihitaankiisa wa tarakuu ay ka tageen alqowla in ay ku hadlaan bitactiili sifada alle oo la beeniyo wاtashbiihi ilaahay oo khalqigiisa loo ekaysiiyo waاtabacuu waxay raaceen qowl اllahi caza wajal ilahay qowlkiisii uu yidhi laysa kamidlihi shayءun ilahay wax la midna a ma jiro subxaanaه wa tacaala wa huwa alle asamiicu alle maqal badana a weeyaan albasiiru arag badana ah khalqigiisa arkaya ilahay waa sidaas weeyaan subxaanaه wa tacaala markaasuu sheekha raxmat اllahi tacaalى calayh si fiican u guda gelaya sifaatkii alle subxaanaه wa tacaala oo wuxuu leeyahay qowluhum hadalkooda fi sifaat hadalka ay ka yidhaahdeen sifaatka alle subxaanah wa tacaala waa maxay sifaatka alle maxay ka dhaheen wakadalika sidaasoo kale yaquuluuna waxay leeyihiin fii jamiici sifaati sifaatka oo dhan waxay ka dhahayaan allatii sifaatkaasoo nazala bidikriha alqur'aan waxay ku dhawaaqayaan oo ay qirayaan oy rumaysan yihiin oy ictiqaadsan yihiin sifo walba oo nazla bidikrihaa warkeedii uu ku soo degay alqur'aan sifo walba oo qur'aanka ku soo degay oo rabbi lagu sifaynayo subxaanaه wa tacaala way rumaysan yihiin wa waradad ku soo aroortay sidoo kale alakhbaaru صixaax khabaradii runta ahaa صaxiixa ahaa taasoo ah min aلsamci wاlbasar khabarada saxa ah iyo qur'aanka maxaa ku soo arooray sifaatka ku soo arooray maxaa ka mid a kuwana ka mid ah dhegayso min asamci hadday noqon lahayd maqalki walbasari araggii hadday noqon lahayd aayaddii u dambaysay baaba inoogu daliil ah laysa kamidlihi shayun wa huwa samiicu اlbasiir ilahay inuu samiic yahay oo basiir yahay in badanna qur'aanka kariimka waa ku arkeenna ilahay iyadoo loo sugaya arrimahaasi walcayni baa ka mid ah ilaahay subxaanah wa tacaala inuu indho leeyahay inuu indho leeyahay ilahay subxaanah wa tacaala oo qisadii nabiy llaahi nuux baabaa ka mid ah wasnac ilfulka maxaa lagu yidhi ayaddu maxay ahayd bacyunina alle u yihi subxaana wa tacaala walwajhi indhuhu see yihiin kayfiyada ayadaa inaad isweydiisid xaq uma lihid maxaa yeele makhluuqa alle subxaana wa tacaala wax ka mid aho adan indhahooda weligood arkin baa jira jin waan maqalnaa iyo shayaaiin iyo weligood indhahood miyaad aragta adigu see u egyihiin qof arkay ma inagu jiraa malaa'igtasi qof arkay ma inagu jiraa fa kayfa rabulciza aad doonaysaa subxaana wa tacala inaa isweydiisid hawaskii shayطaaniga a weeyaan xadiidkii fi صaxiixi muslim baana inoo tilmaamaya nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam shayطaan ka zuuli maayo qofka inuu wax weydiinayo oo uu leeyahay yaa cirkan abuuray maala yaa dhulkan abuuray yaa waxan abuuray yaa waxan abuuray allah allah buu qofka u celinaya ilaa maalinta dambe uu ku yimaado o ku yaraahdo horta allahuma baad leedahay wax walbe yaa ilahay abuuray adigu bal xal u hel adigu halkaasuu rabaa inuu ku dhex fadhiisiyo gaalnimo oo aad tiraahdid waa raadinaya arrinta iyadaa wuxuu yihi nebigu alayhi الsalaatu wasalaam meesha hadduu ku gaarsiiyood aragtid waxaad tiraahdaa aamantu biاllah ilahay baan rumeeyey walyantahi meeshaana ku goo warka riwaayada kalena waxay inoo tilmaamayaan bidixdaada u candhuuf tuf dhanka bidixda ah u candhuuf tuf ilaahay baan rumeeyey dheh ilaahay subxaana wa tacaala isticaado weydiisa acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim aamantu biاllaahi dheh walyantahi meeshaana ku goo warka war wuxuu ku dhan yahay adigu taasabaad i weydiinaysaa ya aamantu billah anigu ilahay baan rumeeyey subxaana wa tacaala wixii ka soo haray rabbi waa makhluuq weeyaan rabbina waa khaaliq subxaana wa tacaala halkaasay arrintu iigu kala baxsan tahay halkaasayna ii joogtaa iima dhaafta dhe anigu wاlwجhi sidoo kale wejigii baa ka mid ah وayabقى wجهu rabbika sowmahin iyo kuwii la midka ahaa ayad tiro badan baa ku soo arooray wاlcilmi baa ka mid ah alla subxaanaه wa taعaalى cilmigiisa cilmiga rabbi subxaanaه wa taعaalى aad buu u badan yahay ilahay subxanaه wa taعalى qur'aanka uu ku tilmaamay yaclamu ma bayna أydihim وma khalfahum wla yuxiiطuuna bشhayءi min cilmi wma uutiitu min alcilmi ilا qaliila hadduu kaasi cilmiga alla yahay annaga cilmigeenna maxaa la yihi wama uutiitu min alcilmi ila qaliila wax yar un baa laydin siiyey laydin taabtay qisadii fi saxiixayn ku soo aroortay rabbina qur'aanka ku sheegay daraf ka mid a nebiguna calayh isalaatu wasalaam tafsiisheeda inoo sheegay bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayuu nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu inooga warramay nebiy llahi khadir iyo nebiy llaahi muuse oo isa soo raacay calaa ayati xaal wixii la socdayba doontii ay saarnaayeen alle qur'aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala waatuu nebi muuse uu leeyahay akhraqtaha lituqriqa alaha laqad ji'ta shay-an imra arrinta iyada a weeyaane rabbi subxaanah wa tacaala inooga warramay calaa lisaani nabiyihi moxamedin sala اllah alay slam shimir baa yimid doonta geeskeedii buu ku istaagay iyo xarafkeedii iyo qarkeedii gebigeedii buu istaagay biyuhuu afka geliyey waa dhaqaajiyey shimbirkii nebi khadir baa weydiiyey nebiy llahi muuse calaa qowli اljamhuuri asaxiixi waxa weeyaan khadir inuu nebi yahay inuu nebi yahay weeyaan usan awliyada alle subxaana wa tacaala iyo ragga saalixiinta ka mid ahayn maxaa yeele waa loo waxyoonayay ilahina subxaana wa tacaala waxyigaa isagaa waa waxyi iyo amar alle uu siinayo subxaana wa tacaala ambiyada allahna loo waxyoodaa waana sida saxa ah weeyaan ayaa markaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shimbirkii isaga ahaabaa nebiy llahi khadir wuxuu yidhi muusow shimbirkaa isagaa ma aragta ha biyahan uu afka geliyey wax ka nusqaama miyaad aragtaa maya cilmigayga iyo cilmigaaga iyo cilmiga khalaa'iqda ilaahay oo dhan haddii la dhinac dhiga cilmiga alle subxaana wa tacaala shimbirka inta uu calooshiisa kaga qaatay biyahay la mid yihiin baddaa weyn ee guuraysa shimbirka calooshiisa wuxuu kaga riday miyaa loo dareemi karaa waa shimbir shimbirna waa taqaanaan siduu wax u cabo ma qorqoriye afku geliyaa waa soo saaraa digaaggaiyo wixii la mid ah afkaa dhuuban iyo minqaarka wax lagu cabayey intay dhan yihiin waa qiyaasi karaysa cilmiga khalaa'iqda oo dhan cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala mihaal haddaan kaa siiyo sida u yahay waxaana casriga la sheeganaya cilmigii waa la dhameeyey kuwii horaaba na cilmi dhaamayba leanna wuxuu yidhi rabbi wamaa balaguu micshaara maa aataynahum toban meeloodoo meel kuwii hore waxay gaareen laydimaba siin idinka maxaa yeele kuwii hore waxay sameeyeen ilaa yowmina haadaa bay taagan yihiin wax sameeyana la la'yahay iyagoo kale ahraamtaa iyo wixii la mid ah wixii rabbi uu siiyey subxaana wa tacaala ee ahaa cilmi iyo quwa iyo wixii la mid ah yanxituuna min aljibaali buyuutan buurahaasay qori jireenoo guryo ka dhiganayeen awood ilahay u siiyey subxaana wa tacaala wa calaa ayati xaal nabiy llaahi khadir sidaasuu ku magacaabay waana sidaas weeyaan cilmiga khalaa'iqda oo dhan marka cilmiga ilaahay loo eego subxaana wa tacaala shimbirkaasay la mid yihiin biyaha ka qaatay afkiisa kaga qaatay inta uu ka qaatay waxba ma ah inta cilmi la siiyey khalaa'iqdan oo dhan haddaad isu wada geysay jinni iyo insi kaafir iyo mu'min ku yar iyo ku weyn mid cad iyo mid madow ku hore iyo ku dambe rag iyo dumarkooda isu wada gee waxoo dhan cilmigooda intaasuu dhan yahay sidaas weeyaan cilmiga alle subxaana wa tacaala waalquwati awooddii iyo wاlqudrati qudradiiba waa isu dhow yihiin labadoodana wاlcizati cizadii iyo wاlcadamati iyaguna waa isu dhow yihiin weynankii wاliraadati doonidii wاlmashiiati iyaduna waa doonidu iraadadii iyo mashiiadu waa isku dhow yihiin wاlqowli hadalkii iyo wاlkalaami qowlku waa ereygii wاlkalaamina waa hadalkii rabbi inuu hadlo subxaanaه wa tacaala iyaduna waa la mid weeyaan oo ilaa allah subxaana wa tacaala qur'aanku ku tilmaamay rasuulkana alayh salatu slam axaadiis badan buu ku tilmaamay waridaa baa la mid ah ilahay raalli noqoshadiisa subxaana wa tacaala qolooyinka ashaacirada ah waxay yidhaahdeen iyo kuwii mutakalimiinta ahaa iyo wixii la mid ah raalli ahaanshuhu sideedaba waa riqa weeyaan qalbi nugayn iyo ayaa keenta raalli ahaanshuhu inuu qalbigu jilco ay fasireynayso uma ogid markaasi waxay yidhaahdeen macnaha ilaahay looma nisbayn karayo subxaana wa tacaala waa ta'wiil weeyaan raضي الlه عanهm وradوu canhuna alla yihi subxaanaه wa taعaalى وridوaan min اllahi أكbar rabbi baa yihi subxaanaه wa taعaalى وskdi baa la mida caradi واlxayaaةi baa la mida rabbi waa caroonaya subxaanaه wa taعaalى واlyaqadati baa la mid ah baraarugii واlfaraxi baa la mid ah yaqdadu waa cagsiga noomkii weeyaan laa تأkudhu sinaة walaa nowm واlfaraxi baa la mid ah farxaddii ilahay waa farxa subxaana wa tacaala lallahu afraxu bitowbati cabdihi xadiidkii nebigu waa tu ahaa salawatu اllah wasalaamu caleyh fi صaxiixi kusoo arooray wadaxki baa la mida qosolkii nebigu alayhi salaatu wasalaamna waa inoo tilmaamay daxkiga waa inoo iman doontaa sifaatkaasoo dhan iyo wagayriha wix intaa la mid ah way rumaynayaan ahlulxadiidka min gayri tashbiihin iyagoon alle subxaana wa tacaala u ekaysiinaynin lishayin shay oo min dalika ka mid ah waxa aynu soo sheegnay bisifaati almarbuubiina almakhluuqiin tilmaamaha kuwa addoommada ah ee rabbiga loo yahay bal yantahu bal yantahuuna fiiha tilmaamahaasi waa ku ekaynayaan oo way gaarsiinayaan ilaa maa qaala allahu tacaala wuxuu alla yidhi subxaana wa tacaala wa qaalahu uu yihi rasuuluhu sala allahu alayh waali wasalam bay gaarsiinayaan min gayri ziyaadatin iyadoon waxba lagu kordhinin calayhi tilmaanta ayada ah siday tahay bay u rumaynayaan iyagoon waxba ku kordhinin walaa idaafatin ilayhi waxna aanan ku u lamaaninin oo waxba ku lamaaninin walaa takyiifin iyagoonan ay isweydiinaynin lahu sifaatkaasi kayfiyadooda say tahay qudradu see tahay cilmigu see yahay riduhu see yahay saktigu see yahay gadabku see yahay daxkigu see yahay waxaas iyagoon isweydiinin walaa tashbiihin khalqigoona aan ku shabahaynin rabbi subxaana wa tacaala khalqigiisana aanan ku shabahaynin walaa tacriifin aan doorinaynin walaa tabdiilin aan bedelaynin walaa takyiirin aanan macnihii ka ka ka bedelaynin takyiirka iyo waa isu wada macno dhow yihin lakin waa kala duwan yihiin xagga tadbiiqa walaa isaalatin allafdi lafdiga iyagoonan zuulinaynin alkhabara walaa isaalati lafd alkhabari warkaa isaga ah lafdigiisa iyagoonan ka zuulinaynin cama tacrifuhu lcarab carab waxay u taqaano yad maxay carabay u taqaanaa waa gacan weeyaan ilahay gacan buu lehay subxana wa tacaala saasay u sugayaan leanna waa macnihii lugawiga ahaa weeyaan macnihii lugawiga ahaa iyagoonan u diidaynin sidiisay u sugayaan cama tacrifuhu lcarabu carabi waxay u taqaano oo loo dejiyey macnaha wadciga ah ee loo dejiyey ee carabi ay u taqaanay iyagoonan ka zuulinaynin watadacuhu calayhi bita'wiilin munkarin yani waxa weeyaan u dhigi maayaan walaa tadacuhu weeyaan calayhi bita'wiilin munkar ta'wiil munkar oho la radiyeyna xaggiisa aadin maayaan wayajuruunahu lafdiga isagaa waxay ku xambaarayaan cala aahiri siduu daahirkiisa yahay yad waa yad weeyaan samacu waa samac weeyaan basarku waa basar weeyaan rida waa raalli ahaansho weeyaan sidiisa daahirkay ku xambaarayaan qadabku waa caro weeyaan sidiisay ku xambaarayaan sakadku waa iyaduna waa caradii oo kale un weeyaan sideeday ku xambaarayaan wayakiluuna cilma say cilmigeedu yahay ogaalkeeduna wayakiluuna waa u tala saaranayaan cilmahu ogaalkiisa ilى اllahi tacaala allay u tala saaranayaan wayuqiruuna way qirayaan biana ta'wiilahu arrintan iyada ah cilmi ahaanshaheeda loo ogaado tawiilku waa bimacna alcilmi weeyaan iyo tafsiir bimacna tafsiir weeyaan lianna kelimatu ta'wiil lugat alcarab marka dib loogu laabto dhowr macaanay qaadataa macno waxa weeyaan altafsiir wاtabyiin sida imaamu abi ibnu jariir aabri abi jaf moxamed ibnu jacfar ibnu jariir aabri raxmat اllahi tacala caleyh kitaabkiisa tafsiirka uu ku magacaabaya ta'wiil alaya alqur'an bimacnaa waa tafsir aaya alqur'an weeyaan tawiil haddii la yihahdo taasi way noqotaa waxay kaloo noqon kartaa tawiil bimacna tacriif in la leexiyo macnihii uu lahaa shaygan laga duwo macno unan lahayn la qaadsiiyo sheekha marka wuxuu yihi wayuqaruna wayuqiruuna way qirayaan biana ta'wiilahu tafsiirkiisu iyo cilmi u lahaanshihiisu laa yaclamuhu inuusan ogeyn ila allah ilahay mooye cid kale inaynan ogeyn kama akhbara allahu sidii ilaahayba inooga warramay can alraasikiina fi lcilmi kuwa gumadooda lagu sugay cilmiga anahum iyagu yaquuluunahu inay sidaa dhahayaan fii qowli اllahi tacala wey fii suurati ali cimraan rabbi inooga warramay wاlraasikuuna fi اlcilmi kuwa gomadooda lagu sugay cilmiga yaquuluuna waxay dhahayaan aamana bihi ilaahay waanu rumaynay kulu min cindi rabbina wama yadakaru ila uli اlalbaab kulun dhammaan min cindi rabbina weeyaan rabbigeenna xaggiisuu ka ahaday wamaa yadakaru kuna waansami maayo ila uli اlalbaab kuwa yani ulu afhaami weeyaan wاlcuquul kuwa caqliga u saaxiibe fahamka u saaxiiba mooye cid kale oo ku waansamaysaana ma jirto والله سبحانه وتعالى